wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayar maareye ayaa magaalada muqdisho ka daafuray munaasabadda barnaamijka adkaysiga nolosha miyiga oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya munaasabadan waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada iyo mas-uuliyiin kale xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye ayaa kabar bixiyay ujeedka magaalada muqdisho loogu qabtay barnaamijka adkaysiga nolosha miyiga iyo waxyaabaha uu u tari karo beeraleyda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed waxaa farxad noo ah runtii maanta halkan inaanu ka dahfurno mashruuc kale oo muhiim ah oo nolosha dadka soomaaliyeed ee danyarta ah loogu talagalay in lagu lagu hagaajiyo iyo adkaysiga ay dadka soomaaliyeed ee danyarta ahi u leeyihiin isbedelka cimilada sidaad arkayseen presentationkii halkan laga jeediyay aad ka arkayseen mashruucan wuxuu dadka danyarta ah ee reer miyiga ah ee tuulooyinka iyo baadiyaha iyo magaalooyinka yaryar ku nool ee beeraleyda iyo xoololeyda ka caawin doonaa sidii noloshooda loo hagaajin lahaa sidii wax soo saarkooda loo hagaajin lahaa sidii u adkaysigooda cimilada loo hagaajin lahaa ayuu wax ka tarayaa waxaa loogu talagalay ilaa soddon kun oo qoys in uu gaadho oo kriteriyada lagu soo xunayana halkan laga jeediyey presentationkii aynu ka arkaynay laga jeediyey inuu noloshooda wax ka bedelo ilaahay sidaa ka dhigo soddonkaa kun iyo ka badanba in ilaahay nakana sabab inoo ka dhigo kuwii dadkaa soomaaliyeed ee dad oo adduunka ku nool oo aan soomaali u ahayn waxay usoo garteen usoo deeqeen inaynu inakuna sabab u noqono inaynu si wanaagsan u gaadhsiino in ilaahay uu wasaaradaha ku shaqada leh beeruhu ka mid tahay xanaanada xoolaha ka mid tahay environmentu ka mid tahay wasaaradda maaliyadda oo had iyo jeerte wixii lacagaah ay soo mara ay ka mid tahay in ilaahayna waafajiyo dadkeenna inaan u adeegno oo ayaan ilaahay ka baryayaa runtii dadka soomaaliyeed ee weliba mashruucan loogu talagalay waxay qabaan dhibaatooyin aada u waaweyn waa dad soomaaliyeed oo qofkooda afartan jirka afartan iyo shan jirka konton jirkaahi aanu arkinin adeeg dowladeed kulanka lagu daafurayay barnaamijka adkaysiga nolosha miyiga waxaa sidoo kale qayb ka ah hay-adaha kale ah ibad faw iyo hay-adda w f b